SBS Radio.
gudoomiye aqalka sare markii labaad kala fadhigiisa uu furmaayey waa markii labaad ayaan filayaa oo madaxweynaha uusan ka soo qeybgelin amba uu idiin furin maxaa dhacay muxuu qoonsaday madaxweynaha uu aqalka sare u furi waayey shalay waxaa furay ra-iisul wasaaraha ee xaq isagu ma u leeyahy ra-iisul wasaaraha inuu idiin furo
maya maya uma laha laakiin waxaanu iska diidnay waxoogaa yacni in yani waxoogaa buuqi uu dhaco way iska diidnay waxaanu samaynaa in badan annagu tanaasil baan samaynaa annagoo fiirinaynaa danta guud ee dalka iyo qaranka wax badan baanu tanaasul samaynay marka tanaasulaadkaan samaynaynay buu kana soo iyobuu ka mid noqday laakiin xaquma laha inuu aqalka furo ra-iisul wasaaruhu wuxuuse yidhi khudbaddii madaxweynaha madaxweynaha ay soo wakiishay oo kolkaasi khudbaddiisii baan yaan akhriyaya taasaanu kolkaasi iska iska ogolaanay waa sax weeye waayo laakiin Daliil- sanadkii hore markii aqalka een, golaha shacabka fur- kala fadhigiisii afaraad uu madaxweynaha uu furayey idinkuna waa laidinku casuumay iskoola bulusiya maadan ka soo qeybgelin ee, waxaad rabteen in si gooni ah idinkana maalintiina laydiin furo Ee, taa maxaa la odhan karaa taas waxa weeye haddee kalfadhiyada uh, sida uu dastuurku sheegayo kalfadhiyada waxa weeye aqal waliba kalfadhigiisa gaar buu u furanaya waxaase madaxweynuhuse wuu dalban karaa wuu dalban karaa inuu isku shir daro wada jira oo uu kolkaa laakiin iishu uu rabo in si wada jira uu u gudbiyo uu uu samayn karaa laakiin kalfadhi waxa weeye aqal waliba kalfadhigiisa gaar buu u furtaa waa tahay ee, guddoomiye waxaa jira ee, maadaama aqalka sare tiradiinuba ay yar tahay ilaa iyo afar iyo konton mudane aad tihiin haddana waxaa la sheegaa mudanayaal aan weli soo xaadirin oo aanan sooba fadhiisanba tan iyo markii la aasaasay aqalka sare kuwaas sidee ula xisaabtantaa waxa weeye een, mushkiladda dalkan haysataa waxa weeye yacni innagu anigu waxaan qabaan kuu sheegayaa dhab ahaan qabiil qabiil dowlad kuma noqon karnaan qabaan sababtuna waxa weeye dee dowlo afkaar bay ku dhisantaa ee qabiil kuma dhisanto marka dhibaatada haddayna haysataa waxa weeye wixii qabiil baa lagu dhisaya qabiilkii naftiisu ma aha mid wada midaysan waa is wada haystaan kolka xubnahan qof walba yani jilibkiisa ayaa ayaa soo magacaaba ya oo waxay ku xidhan tahay yani jilibkiisa dastuurkuna wuxuu leeyahay laba kalfadhi qofkii iman waaya de waa laga qaadaya waa in ah, een, qabiilku ka tirsanaa meeshuu ka tirsanaa ay soo bedelato annagu waxaanu leenahay uun inaan gudbinno qofka aan nidhaahno muddadaas wuu maqan yahay marka sidaas ma- wey.
ma laydin Ah.
soo jawaaba marka waxaa jira dad aan weli soo fadhiisan oo xildhibaano ah oo aqalka sare ka tirsan waadadan soo weli soo fadhiisan baa jira laakiin waxaan yani hadda een, waa la hadlay yani een, jilibkiisii weli waxaan ka sugayaa jawaab waay ugu dambeyn guddoomiye een, sow lama dhihi karo aqalka sare soomaaliya waa uu ku cusub yahay haddana siminaaro ku filan ma la siiyey mudanayaasha siday u shaqeeyaan een, waddamada een, federaalisimka ku hormaray sida waddankan austraaliya oo kale Een, ma haystaan aqoon ku filan ay kula shaqayn karaan aqalka hoose aad baad u mahadsantahay adeer waxa weeye waxa weeye waa sidaad sheegtay de kolkii horena waan kuu sheegay waa aqalka sare soomaaliya waa ku cusub yahay. wuxuuna u baahan yahay xubnaha aqalkan in la tababaro oo sida aad sheegtay dalalka een, federaalka ah in loo diro oo seminaar ay siiyaan oo la bartay waxaan kuu sheegayaa marka waxaan qoray oo aan heedahan un-ka ee arrimahaa sameeyo iyo safaaradaba la hadlay oo aanu nidhi waxaan rabnaa waa konton iyo afar xubnood lix dal oo dalalka federaalka ah in waxaan rabnaa sagaal sagaal loo diro Ah, kolkaa kolkaa waa imisa konton iyo afar soo maha ha Ya.
ha emisoo noqonaya waxaan kolkaa weliba dalalka waa dalbanay waxaa ka mid a africa waxaan nidhi laba dal oo africa ah waxaa kale aan nidhi australia sax waxaan ku darnay jer germany baan ku darnay iyo switzerland oo yurub ah iyo north america ama canada ama united states weli adeer weli ma hayno jawaab sugan arrintaa weli kama hayno laakiin adigoo hadda een, hay-adahan een, la yidhaahdo yani ee la shaqeeya baarlamaanka sida u n d p iyo max plan iyo yani seminaaro way bixiyeen oo la xiriira laakiin hadafka ugu weyn wuxuu ahaa ee aan lahayn annagu in dalalka federaalka xubnahaasi tagaan oo kolkaa lix dal oo federaala waayo aragnimo fiican laga soo qaato oo si practica ah loo soo arko siday u shaqeeyaan labada aqal siday u shaqeeyaan iyo aqalka sare iyo howlaha ay qabtaan taas kolkaa weli waa sugaynaa weli se maanaan helin waay aad baad u mahadsan tahay een, guddoomiye aad baan kuu salaamayaa mahadsanid adaa mudan okay waad mahadsan tahay
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.